su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay bal marka hore gogol dhac iga sii marxaladaha iyo dadaalka laga soo maray dib u dhiska ciidanka taasaan ku bilaabaya tafadal
haruun aad iyo aad baa u mahadsan tahay dagaal iyo xaalado iyo marxalado badan buu soo maray ciidanka oo kulligood dagaal iyo dib u dhis ku salaysnaa markii ugu horreysay markii laga baxay kumeelgaarka ee dowlad aan kumeelgaar ahayn la doortay xasan sheekh loo doortay labadii kun iyo saddex iyo tobankii baan waxaan nasiib u yeeshay aniga inaan noqdo taliyaha xooga dalka soomaaliyeed oo la yidhaahdo ciidankii dib u abaabul aad markaasna dagaalkiina fuliya oo dagaalka wada laba howlood oo aad aad u adag weeye oo oo isgarab yaalla ciidanna ciidan ciidankana ciidan badan ma ahayn ciidan ciidan yar buu iska ahaa waxaa markaas gacanna siinahayay ad ad amison oo run ahaantii ayada laftigeedu ku cusbayd markaas dagaalka oo aan isla jaan qaadnay dagaalo badan oo aad u fiican baan qaadnay laba operation aad u waaweyn oo dalka aan wax weyn uga qabanay aan samaynay operation eagle la dhihi jiray amagaleys iyo oberatinkii ugu dambeeyey oo afar iyo tobankii shan iyo tobankii la fuliyo indian ocean la dhihi jiray oo dalka lagu xoreeyey boqol kiiba sideetan waxaa leeyahy operationkaas markuu dhammaaday indian ocean markuu dhammaaday fact finding mission baa lasoo diray oo ka kooban european u n african union iyo soomaaliya waxay mareen dhul alle dhulkii wixii la xoreeyo dhan bay mareen waxay xaqiijiyeen oo documentata ah oo sharciyan lagu sameeyo la ogyahay security councilka la geeyey boqol kiiba sideetan in al-shabaab laga xoreeyey dalka soomaaliyeed dowladduna controlsha dhaliilay lahayd oo dhaliilaha ka soo baxay markii dambe wuxuu ahaa isku socodkii oo sidii la rabay aan u jirin sidii la rabay isku socodkii u socon laakiin dalka gacantooda waa laga xoreeyey waa garta marka ciidankaas maxaa lafdhabar u ahaa marka oo deegaanada la qabtay horseedka ka ahaa waxaan u malaynayaa inaad ka wado deegaanadii laga xoreeyey al-shabaab ama dib looga qabsaday ee gobolada baayo bakool shabeellada hoose iyo hiiraanba iyo shabeellada dhexe kismaayo iyo maxaan ku rahdaa baay bakool hiiraan intaasoo dhan baa lafdhabar u ahaa joe markaas obereshinkaas dhammaaday saddex degmo baa al-shabaab gacantooda ku jiray degmada jilib iyo degmada bu-aale degmada ceelbuur iyo degmada xarirdheere iyo ceeldheer shantaas meelood bay gacanta ku hayeen inta kale dalka gacantooda waa laga saaray iyo dhulka baadiyaha iyo dhulka baadiyaha dhulka baadiyaha iyagana ma joogin annagana maana joogin runtii nina ma joogin dhulka baadiyaha waa la iska sheeganaale ma cid joogtay ma lahayn waa la maraa oo mooye meel baadiyuhu meel degi kara oo la iska joogi kara maaha moogta waa garta marka dardartaas berigaas iyo niyadda berigaa la hayay maxaa ku dhacay oo hantaaqay niyaddaas waxaa ku dhacay aniga fikriyan waxaan qabay oo twenty sixteenkii iyo seventeenkii horaantiisaba aan aad african union beach security committee aan kala jir amison markii dardarka intay gelisay nala qabatay hawsha la qabatay waxaa muuqatay in al-shabaab muddo yar ay dhammaanayso muddo yar markay dhammaato dowladuhu interest bay kala leeyihiin qolo walba interest bay leedahay waxaad moodaa inay bedeleen oo u bedeleen ciidankooda inuu noqdo mid fadhiya oo difaaca oon ka qayb gelin weerarada ayaga laftoodu arrintaas dhibaato badan bay u keento ciidan meel fadhiya wuxuu sahal u yahay in lasoo weerar maalin meelo badan baa laga soo weeraray laakiin dardarkii iyo dalka xoreyntiisa way dhammaatay annaguna ciidan xoogle ma aanan qabin oo oo keligiis fulin kara ciidan yar baan qabnay oo taya badnayd oo tababar badan qayseen hub yaroo fududna qaba amisonna waxay noqotay mid ayadu isdifaacda ee mid ka qayb gasha weerarkii ma ayna noqon waada xasuusataa inta meelood oo lagu soo waray oo khasaaro badan ay ka gaartay dhibaato badan baa kasoo gaartay marka isbeddelkaasaa keenay inuu hakado waa gartay marka amison waxay isku bedeshay atmis atmisna waxaa la filayaa in howlgalkeeda ay soo gabagabeysho bisha december ee soo socota dowladda soomaaliyana xil bay qaaday inay ciidamo tababarto oo mas-uuliyadda kala wareegto halkaasaa hadda la maraya qiimeyntaada arrintaas waxay dowladaha dariskana ay ka muujiyeen ama turubka bunsada countries la dhaho ciidamadaasa dhowr jeer madaxdooda waxaan ka maqlay haddii amison meesha ka baxdo soomaaliya waa la qabsanaya oo arrintaas anuu fikradayda aan qabo ama waaye aragnimadayda waxaan ku salaynayaa arrintaasi arrin waaqici ah oo xaqiiqada ku fadhida maaha sababta ciidamada soomaaliyeed dowladaha dhaqaalaha baxsha waxbay ka tababaraan xogna waa u ogyihiin dhab ahaanna waa u ogyihiin ciidanka soomaalidu meeshu marayana way ogyihiin european union baa ka mida waad og tahay maraykanka wuxuu tababaraa danab carbis baa hadda lagu sameeyey kenya dhowr bilood ka hor waxay noqdeen the best element of east africa unitka oo dhan bay noqdeen turkiy waxay tababartaa ay tababartay ciidamadan gorgor marka dowladihii turki ay tababarto waa ciidan diyaarsan oo runtii si fiican u tababaran qalabaysanna markii loo fiiriyo al-shabaab cadowga kasoo horjeeda ku qalabaysan qalabka kubaysi waa qalab ku filan in lagula dagaalamo shabaab marka dowladaha dariska markay dhahaan yani adduunku waa la qabsanaa adduunku wuu ogyahay inaan la qabsanayn soomaaliya marka ayagaa xoogaal wax ka tababara ayagaa og al-shabaab awooddiisa korow laakiin arrintaas waxay ku salaysan tahan baan anugu fikradayda ka cabiraya arrinta waxay ku salaysan tahay waa arrin dhaqaale dowladaha dowlado badan ciidan baa ka jooga dariska waay dowladaha dariska waxbaan kaa weydiinaya laakiin waxaan rabay inaan ku weydiiyo ciidamada soomaalidu iyagoo sidaas u qalabaysan tababarkaas qaba ayaa haddana dib u dhacyo waaweyn bay la kulmeen dagaalkii dagaaladii ugu dambeeyey ee dadka deegaankuna ay qaybta ka ahaayeen gaar ahaan dagaaladii ka dhacay galmudug marka meelo hore loo tegayna waa laga soo laabtay inkastoo howlgalkaasi dhulna lagu qabsaday oo wax weyna guulana ay gaadheen haddana dib u dhacyo badanna way jireen qiimayntaada
haarun waa run horta dagaal maalooba guul inaad gaarto khasab maaha mana suurta gasho mar waa laga adkaanaya marna waa adkaanaysa dagaal baa saasuu samaysan laakiin in hawshii la qabtay iyo dhulkii la xoreeyey qaar ka mida dib loo qabsado waa nasiib darro run ahaantii detailka hoose maadaama hadda aan shan sano ka maqnay ciidanka aanan xogaal u ahayn waxyaalo badan oo ma rabo inaan ka hadlo marka inaan sax sheegayin kadaba laakiin anigu waxaan isleeyahay ciidanka dagaalka laba qaybood baa ku jiray qaybaha ku jira qaybta ku jirna qaybna waxay ahayd ciidanka qaybna waxay ahayd nimankan maleeshiyada macawisleyda nimankan maleeshiyada macawisleyda oo tabaruc iyo naftooda soo tabaruray qaabkii ugu habboonoo looguma faa'iidaysan sababta waxay nimankan niman dagaal yaqaano maahay waxay ahayd in niman isku ururiya oo tababara oo tusaaleeya oo dagaalgeliya oo saraakiila lagu daro oo la dagaalgeliyo kala dagaalamaan ama in aan dagaalka la gelin oo ciidanku markuu meesha xoreeyo la yidhaha okay dhulkaas oo dhulkiini maaha difaacda saana wax loo loona reebo saraakiil wax la difaacda oo meesha la difaacda labada midna lama samayn waxay iska noqdeen ciidan iska socda oo iyagu iskood isku maamulo oon wax badan wax badan lagu lahayn mataqaana fargelin lagu lahayn bay iska noqdeen ayagaa ismaamulahayay ayagana dadda qaadigaana maahay ciidanka xoogga dalka dhinaciisa waagaas xaqiiqada muu ogi laakiin waxaa lagu tilmaamaa taakulaynta waa run een waxaa la dhahaa si guul loo gaaro nin kastoo dagaalka ku jira shan qof waa inay u shaqaysaa waa wax adduunka dhan isticmaalo waxaa nagu gooniye maaha shan qof baa taakulaysta ninkas ko nin waa ninkii daawada la daba socday nin waa ninkii raashinka la daba socday nin waa ninkii baabuurta iyo iyo maxaan ku rahda taakulaynta kale gaadiidka la daba socday ninna waa ninkii rasaasta u daba socday haddii shanta qof midkood la waayo dagaalku sidii ma soconayo marka dhalilaha ka jiray badanaaba waxaa naloo sheegay inay ahaayeen qaabka taakulaynta sidii la rabay aanu dhicin waaya saddex su-aalood baan isu kaa daba dhigayaa midba mar baan ku weydiinaya waxay ku saabsan yihiin ciidamada soomaalida bixitaanka admis iyo wadamada deriska waxaan ku horeynayaa markay noqoto bixitaanka admis december ma kula tahay howlgalkaas in lasoo afjaro aan lasii dheeraynin dadka qaar baasaa qaba soomaalida qaarna waxay qabaan oo dowladda federaal ka mid tahay in ciidamo ka dambeeya admis oo howlgal kale oo magac kala wata ay sii joogaan muddo hal sano ah adi maxay kula tahay arin waxaan qabaa oo aad iyo aad u taageersanahay ciidamada admis muddaday nala joogeen way nagu filan tahay wax badan bay nala qabteen twenty four afar iyo labaatanka bisha december waa markay soomaalidu dhihi lahayd aad iyo aad baa umahadsantiin dabadeeya ilaahay gurigiina aydin geeyo idinku nabdoon in ciidan lagu bedelana totally maba qababo marka ma loo baahno looma baahno admis baan hadda inta meel geedno isdifraacdo oo lagu weeraraa mid cusub oo keena waxba bedeli maayo nabadii uu qaadanaya basisku qaadan marka ani ma qabo admis waxaan qabaa inay baxdo ciidan in lagu bedelana ma qabo absolutely waxaan qabaa inaan isku filnaano isku tashanno ku kalsoonaano ciidankeena shacabkeena dadnimadeena dowladnimadeena dadnimada ilaahayna siiyey inaan ku kalsoonaano madaxda ku kalsoonaato ama gobol ha joogto ama federaal ahaate kalsoonidii kalsoonidaasna aan tusno ciidankeena iyo shacabkeena markaasa waan qabsan karnaa waayahay dad waxaa jira iyo mas-uuliyiinba deegaanada ay ka howlgalaan ciidamadan admis iyo kuwa aan admis ahaynba gaar ahaan etoobiya koonfur galbeed iyo meelo kamida jubbaland oo kale oo ku doodaya arintani firaaq bay keenaysaa hadday ciidamadani baxaan deegaanada waxaa laga yaabaa in al-shabaab dib gacanta ugu galaan maxaan ku idhahdaa waayo aragnimadeedana meelo kalaa laga arkay leeyihiin oo haddaba ciidamada dowladdu intay tegeen haddana kasoo baxeen layskuma hadlayn karo xiriirkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka mar walba ma xoogana ayaan lagu degdegin guulihii la gaaray hala ilaaliyo intii la dheerayn karo hala dheereeyo ciidamada soomaalida fursad la siin karo miyaysan daw ahayn haddii ay saa ku doodaan anigu waxaan u arkay inaysan daw ahayn maxaa yeele already markaad saa soo hadasho waxaad lumusay kalsoonada ciidankaaga leadershipka aad meesha ku fadhido oo mas-uuliyadda uga tahay dadka aad mas-uulka uga tahay mar haddaadan ku kalsoonay waxaad hogaaminaysaa maxay yihiin waa meel cidlaama been baa hogaaminaysaa meeshu maalin walba smooth maaha ma noqon karto sabaha marka adig been ma hogaaminayside december baa shan bilood baa ka dhiman in ciidamada amisom la saaro shan bilood waxaad ku filan tahay awood u leedahay in ciidankaaga abaabusho maleeshiyada abaabusho shacabkaaga isku dabarito taakuleyn wixii aad ka heli karto dowladda federaalka ay kula garabtaagan tahay aad hesho lix guuto baa joogta south west oo ciidanka xooga sano oo maraykanka tababaro oo turkiga tababaro oo eurubian kuwanu tababaro oo la ogyahay inay tababaran yihiin waxay u baahan yihiin leadership iyo determination bas laakiin inaad tiraad iguma filna haddaad tiraad asaga muxuu u dhibana askarigaas haruun maxaa u dhimana aniga haddaa ninkii madaxda uu leeyahy ninkaani wax iiba celinayo macnaha markaan dhinto wax qaybaan leeyahay ma jirto awal waxuu haysanina waxba iga celin karin soo maha marka hore wuxuu haysanina wax tar ahayn marka maadaama uu saas ii arko aniga lafteyga motivation aan u dhinto ma arko laakiin haddaan dareemo in dowladdu itixgelinayso moraalkay ka fakarayso taakulinta aan u baahnaa helayo dowladda wax waa ka celinaya shacabkana waa difaacaya nafsadeyda waa u hurayna u dhinto meeshay la adag marka waa leadershipka leadershipka baa ku kalsoonayn dadkooda iyo shacabkooda iyo dowladooda iyo ciidankooda midna waaye arrimaha siyaasaddan waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin hadda dowladda iyo mas-uuliyiinta federaalku waxay leeyihiin iyo kuwa degaankuba dib baa loo habaynayaa ciidankii dagaalkii al-shabaab waa lagu laabanayaa ma waxay u baahan tahay arrintani inay dadka degaanku hormood ka noqdaan mise ciidamada federaalku inay hormood ka noqdaan mise ciidamo kale oo gaara in la sameeyo oo maxaan ku idhahdaa qaab kale iyo istraatiijiya kale lagu galo dagaalka
haruun aada u mahadsan tahay waa su-aal fiican horta dagaal markii la yidhaahdo oo dalkan uu dagaalka oo ciidanka qaranka baa mas-uuliyaddaas iska leh dadka intiisa kale ama shacab ha noqdeen ama hay-adaha ajnabi ha noqdeen waa taakulayn ayaga inay taakulayaan ani waxaan qabaa looma baahna ciidan kale ciidankaa xooga dalka soomaaliyeed ee hadda tiradiisu ka badan tahay intii hore tayadiisu ka badan tahay intii hore lambar ahaan aada u kobcay intaasoo hadda guud ah ku jirto xeryaha oo oo aada u badan wuu ku filan yahay in lagu hogaamiyo laakiin laba shay buu u bahanye oo dowladda soomaalida ka maqan dowladda soomaalida waxaa ka maqan saddex aanno horta waxaa ka maqan ciidanka siyaasadda faragelinteedu inay ka baxdo ciidanka ninkii loo dhiibay in lagula xisaabtamo wixii ciidanka loo sheegayana ninkaan loo sheego ninkaa in loo sheego meesha loo dhiibay in loo sheego iyo ku-xigeeninta in la yidhahdo saana ka rabna ciidanka laakiin ciidanka haddii uu marna saraakiishiisu marna ay baraamisara la shirto marna ay madaxweynaha la shirto marna ay wasiir gaashaadhiga la shinto marna ay siyaasiyiin la shirto waxaa lumay isku xirkii kuhiiraysiga ciidankaa lumaysa ciidankaas ciidan guul keeni kara ma noqon karo laakiin ciidanku markuu isku xiran yahay oo uu dhabada saxa ku jiro oo farigelin siyaasadeed ay banaanka ka tahay waxaa looga baahan yahay dowladda oo keliya taakulayntii ciidankuna waa guulaysanaya waana guul la taaban karo waxaa soo haray shacabka weynaha soomaaliyeed inay gacan siiyaan oo taakuleeyaan oo ciidankaasi ka taakuleeyaan sahanka dhulka bay yaqaanin waa ka aqoonoom yahiin askarta markay waa dhulkoodii ay ku noolaayeen sahanka ka taakuleeyaan iyo maxaan ku dhahdaa ay u sheegaan ciidanka informationka ciidanka u baahaya iyo mataqaanaa inay ama daafacaan habalkii lagu heshiiyo oo la yidhaha meesha waa kuu xoreyna sooma adina daafaco waa magaaladaadi sooma ilaalso iyo in la sameeyo ciidan maleeshiya ah oo aan gobol ku xirayn gobol kuma xirna ciidankaa maleeshiyada waa la abaabuli si fiican loola waa rubaynaya waa ciidan force ka garab dagaalanta ciidanka oo saraakiil hogaamiso oo muaakan mucayana leh yool mucayana meelay qabsadaan leh kabacdina ku dambeeya aakhiritaanka dowladda ku dalgalshay inay intooda dhalinyaradaa efiyow ay ku biiraan ciidanka marka dambe waa garta waxaan rabay fikraddaada inaan helo tusaale ahaan dib u dhacyadii lagala kulmay howlgalladii dhacayay dabayaaqadii sanadkii hore waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen kow ciidamada faraha badan ee lasoo tababaray tababar ku filan inaysan qabin oo maxaan ku idhahda saddex bilood uun tababar oo orod ah oo maxaan ku idhahdaa iyadoo muhiimadda la siinayo un tiro fara badan in lasoo tababaro ay soo qaateen tababaraan ku filan ka bacdina furinta la geeyey in meeshii amarku kasoo fuliyay ciddii amarka bixin lahayd howlgallada halkaa hala galo yaan la gelin iyo yaa dira ciidankaas maxaan ku idhahdaa taasna faragelin fara badan ay jirtay iyo in ciidanka la geeyo meel hore oo aada u horeysa iyadoon saadkoodii iyo meeshii looga gurman lahaa aan maxaan ku idhaahdaa la sugin maxay kula tahay
waa maasanta arunow markii arrimahaas la fiiriyo waa sidaa u sheegtay weeye dhibaatooyinka waxaa jiray ciidanka markii ciidan badan inta layska kaxeeyo uusan ahayn ciidan wada shaqeeya oo isku xiran oo kala dambeeya oo leh magaciisii amar kala qaadasho isku xiran leh oo aniga haddaan ciidan xukumo markii laysoo weeraro aan ogahay ciidanka ugu dhow ay taakulan kara meeshu joogayo cidda xukunta oo intaan la hadlo aan dhihi karo weliisoo gurmo ama asaguu dhihi karo weliisoo gurmo mar haddaadan ogeyn laakiin ciidan layska yaaciyo meesha layskaga shubay yacni guul ma keeno waa dadaas ku xirayn waa dadaas ku amrin amarka dagaalka marka la qoraayo ee ciidanka lagu dagaal garanayo taliye kasta wuxuu haystaa asaga waajibka laga rabo inuu fuliyo wuxuu haystaa ciidamada bidixda ka jira kuwa midigta ka jira kuwa ka dambeeya kuwa ka horeeya cid walbuu og yahay cid walbana communication buu laleeyahy cidda u baahdan wax haddaanu saas iskugu xirneen ciidanku ma guulaysan karo ma guulaysan karo xaqiiqadii waa gartay waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa siyaasadii iyo istaraatiijiyadii difaaca waddanka waa arrin qaran heer federaala dowladda federaalku mas-uul ka tahay laakiin haddana dowladda federaalku waxa u baahan tahay maamul goboleedyada dad baa dhaliil soo jeedinaya waxay leeyihiin kalsooni iskuma qabaan dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada dadkii shacabka ahaa lafdigooda gobolada joogay baan kalsooni fara badan isku qabin ayaga way isku adadeg yihiin kalsooni badan ma jirto waxaa laga yaabaa kalsooni badan inay ku qabaan ciidamada ajaanibta ah arrintaasee looga gudbi karaa
arrintaas waa arrinta aada iyo aada ugu dhawaajisa waa arrin saxa oo jirta oo dhib ku haysta qof kastaoo dalkan ka danqanaya soomaaliya oo dalkan ka danqanaya oo dare dhibta dalka haysatay shacabkeena hays dareemi kara meshan dalkani wuxuu qaatay nidaam federation nidaamka federation oo la qaatay haarun soomaalidu federationka ma fahamsana federation waxaa loo fahma qabiil inuu yahay war system adduunku ku dhaqmo oo jira inuu yahay looma fahmin laakiin waxaan u qaadanay qaab qabiili aan u qaadan dhibaatada qabiilkana horena waa u qabi jirnay ninkan federationkuna dabbuu kusii sheegay horta dhibaatada jirta ee jirta faham la-aanta federationka weye dadku aysan fahmin oo madaxdii ay fahmin oo magaysa fahmin dowladda federaalka markaad u fiirsato dastuurka wuxuu qeexayaa dowladda federaalka dalka amnigiisa iyada mas-uulka ah marka haddaa gobol joogo aniga oo arrintaas dastuuriyan ay tahay oo anigaan rabo dastuurka inaan ku dhaqo mar haddii dowladda gobolka ay tidhaahdo waa la dagaalamaya aniga waxa iiga aadan waxba inaan dowladda taakulaysa inaan ka hor imaado maahan waxa iiga aadan inaan taakuleeyo oo idhahdo okay adig maxaa laiga baahan yahay adig wixii lagaa baahan yahay ayaa kuu sheegaya ayagaa mas-uuliyadda qaadahaya dagaalka ayagaana mas-uuliyadda dagaalka la siiyey dastuurku siiyey adig kuma siin adig waxaa lagaga baytaakulayn waxaa lagaaga baahanya maxaan ku dhaha wixii lagaaga baahdo ama dad ama shacab ama organisation ama raashinka wixii lagaa bahlaal baa lagaa rabaa laakiin inaad soo taagto tidhahda aniga waa form aan meesha ku jirin waxaad moodaa dadku inaysan fahamsanayn roolka qofka uu leeyahay ama gobol ha joogo ama federaal ha joogo ama war dastuurku wuu cayimay meelaha qaarkood sida tan oo kale aan ka hadlayno dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan dowladda federaalka hoos yimaada ayadu maamusha ayadu kala bedesha ayadu dowladaha goboleedku hool weyn kuma laha maamul goboleedkaas inuu ka baxay ahayd meesha oo dastuurka la raaciyo dowladda federaalka mas-uuliyadda ay qaadda ayadu ciidankan meeshay geenaysa iyo meeshay dejinaysa ayadu si ku noqoto suu isku taakuleeyo suu mataqaana u wada shaqeeyo suu iskaga warqabo dowladda federaalkana dowlad goboleedkana ay ku noqoto interferencega dowladda ciidanka ay kunoqoto limited uu noqdo wax oo limit limitationah boliiska daraawiish bay leedahay ciidanka daraawiisha laftigeeda dastuurku wax amraya dalku hadduu dagaal kalo ciidanka daraawiishta waxay toos u amar qaadanaya ciidanka xooga dalka soomaaliya taliyaha ciidanka xooga dowlad kama qaadanaya dastuurkaa qoraya saasuu qoraya marka problem faham la-aana baana haysata oo dadku aysi fahmle oo nin waajibkiisii fahmaya uu yar yahay nin walba wuxuu intuu marooqsan karo awoodda inuu marooqsado waa garta adigu noloshaada waxaad ku soo qaadatay askarinimada iyo ciidanka soomaaliyana waad ku dhex jirtay xilligii nabaddii iyo dowladdii hore iyo dowladdii kadib iyo xilli maxaan ku ira ciidanku aada u daciifu yahay u liitay intaba waad soo aragtay bal waxaad ka hadashaa waxa aasaaska u ah sideedaba in waddan uu yeesho ciidan ka madax bannaan qabyaalad iyo maxaanku idhaahdaa dana gaaro oo sokeeyo sababtaan arrintaa ku weydiinaya waxa weeyaan doorashooyin fara badan baa ka dhacaa soomaaliya dowladuhu way isbedelaan laakiin haddana askarta aynu u jeedno waa kuwii uun kuwa hadda dagaalamaya waa kuwii dowladdii hore inkastoo tan wax ku soo dartay kuwa dowladdii hore ay la wareegtayna dowladdii hore kasii horreysay baa shaqaalaysay ayagu way joogaan laakiin siyaasiyiintu way isbedelayaan dadku siay ku kala saari karaan ciidanka qaranka iyo siyaasadda qaranka iyo danaha qaranka iyo danta dhow ee gaaban ee shaksiga ama siyaasiga muddaxileedkiisu kooban yahay aada iyo aad baa umahadsantaha haruunow aniga ciidankan xooga dalka soomaaliya maalintan high schoolka ba anigu sideed iyo toban jiraan soo galay sideed iyo toban sanaan jira markaan soo galay ilaa maantay hawsha ugu weyn ee dalkan u qabtay waxay ahayd hawl ciidan waan ka soo shaqeeyey ciidamadii hore soomaaliyeed qayb walba waan kasoo shaqeeyey inta qaybaha jirtay waan kasoo shaqeeyey maxaan ku raha kuliyadaha laba kuliyadood buu ciidanku lahaa waan kasoo shaqeeyey taliska guud waan kasoo shaqeeyey madax madafiicda goobtan ah yani aqoon profounded diib ah baan u leeyahay ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo siduu u shaqeeyo iyo sida loo maamulo iyo historically meelaha uu ka halaabay uu ka qaribay ciidan xooga dalka soomaaliyeed oo aad iyo aad qiimala u dhisay dowladda kacaanka markii waktigeeda dheeraaday mucaarad badabadan bay yeeratay mucaaradka badabarka yeeratay ciidankii xooga dalka soomaaliyeed oo ka noogsanaa siyaasadda aada iyo aada ugu noogsanaa waxay u adeegsatay siyaasadda halkaas wuxuu ku burburay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxyaalihii ka dambeeyey hadda markii la dhisay ee dib loo soo noqday ogow qofka siyaasiga ah rabaa inuu dalka maamulo wuxuu jeclaan lahaa wax walba siduu u raba inuu hagaagaan laakiin mararka qaarkood madaxdu waxay sameeyaan maadaama ay xalkii siyaasadda siduu raba uu noqon waayay in meelaha qaarkood xoog lagu muquuniyo xoog lagu muquuniyo markaas haddii xooga dalka soomaalida la adeegsado xoog lagu muquuniyo xooga dalka soomaalida lagu baaba'ay muquuniskiina lagu gaari maayo maxaa yeelay xooga dalka soomaalida laftigiisu shacabku ka yimi asaga laftigiisaa shacab ka yimid markii inta magaaladaadii iyo dadkaagii hal garaaca liira adiga raankuma noqon karti suurtagal ma noqonayso marka waxaa la rabaa siyaasiyiintu inay ka fakeraan war ciidan dhismihiisu waa wax sahlan sababta waa shuruud iyo sharci iyo nidaam iyo meel loo maru leeyahy ciidanka xooga dalka soomaaliyeed haarun lixdankii markii dowladnimadii soomaaliyeed soo dhowdahay baa la asaasay sida loo aasaasay haddaa u fiirto si brilliant ah baa loo aasaasay annagu waxaan lahaan jirnay boliis ciidanku aftirsada boliiska ciidanku aftirsada waxaa loo qori jiray dowladihii talyaanu waxay u qori jireen qabiilaadka borotelica ah odayaasha borotelica ah xildhibaanada borotelica ah baa waxaa loogan jiray namber noo keena afartan keenso labaatan keenso soddon keenso therefore boliisku wuxuu ahaa boliis bulsho kolayaa la dhihi jiray oo ku salaysan qaabkaas ku salaysan qabiil ku salaysan weliba inta borotelica ku salaysan inta kale ay ku yar yihiin lixdankii markii dowladda wadi soomaaliya soo dhawaatay waxaa la go'aansaday in la dhiso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu dhisay waxaa la yidhi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yaa loo qori karaa waxaa loo qori karaa nin soomaaliya oo asagu raba inuu qorto kaabqabiil uma baahno xildhibaan uma baahno wasiir uma baahno qofku u baahan yahay malaha asagaa laga rabaa volunteer inuu yidhahdo ciidankaa rabaa shuruudaha loo sameeya hadduu shuruudaha ka soo baxo ninkaas waa la qaatay ninkaas markii la qaato oo xeryaha rukuruudka la geeyo waxaa lagu anqariyaa wadaninimo waxaa looga sheekeeyaa wadaninimo lix bilood baa ugu yar tareeninkiisa askariga marka maxaa la baraa waxaa naga maqan oo hadda kuwan dowladaha ajnabiga loo dirayo waan kuu sheegay meeshay ka hadlaysan tahay askarigu markuu yimaado oo kuruudku yimaado halhays baa ku dhigsan xeryaha xeryaha kuruudkooda waxaa ku dhigsanaan jiray feganimada iyo geesinimada banaanka soo dhigo saaxiibo xerada intaan isoo gacanka soo qabso xaggaaga dhigo banaanka dhigo xeradan amar baa lagu qaataa amar baa laqaad waxay lagu sheegaa samaynaysaa macnaha waxaa la barayaa inuu amar qaato berrina amar bixiyo siduu u fogiyo waa lagu baraa waxaa lagu baraa in uu wadaniyad baa la baraa maxaa maxaa u dhimanaysaa waxaad u dhimanaysaa qaranka u qabiil ma tihin reer ma tihin gobol ma tihin waxaad tahay nin qaran ninkaas wuxuu ku barbaarayaa shalay deel la jiray oo reer miyiga ahaa markii intisaas loo tababaro dhar la siiyo kaba la siiyo haddii aana u noqon guddii ciidankeena lagu aasaasay oo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo koogii referendumkii soomaaliya dhan lagu ansixiyey aana u noqon ciidan yeelan mayno waa garta halkaa intaanad maaragtay ka fogaanin waxaad la socotaa hadda ciidanka marka la qoray xilligan aynu joogno inay u eg tahay tii talyaaniga oo xildhibaanada ama kaaba qabiilada laleeyahay idinku wiilalkeena damiin ka noqda ka waran arrintaas ma dantaa ku kaliftay iyo kalsooni darada iyo dabcan al-shabaab laftigooda meel kama maqno waxa laleeyahay waxaa laga yaabaa de inay soo dhex galaan maxay kula tahay arrintaas
waa run haaruno horta dhib baa jira sababta dhibku jiro nin soomaaliya nala dagaalamaya oo nagu afa oo nala dhashay oo nagu qabiila oo wax walba nala ah marka dhibaatadaas waxay keenaysaa kalsooni darro inuu qabo qofku laakiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay takhasus u leeyihiin shuruucda ciidanka iyo sida loo qoro sida loo qoray takhasus u leeyihiin sababtaana waxay kaloo takhasus u leeyihiin sida dadinka loo sameeyo looga ilaaliyo qof qof kastoo militarigu soo qoro waxaa la qoraa dalaas waxaa la wareystaa toban jeer ma marba mar gooriya la wareysaa xagee ku dhalatay xagee joogi jirteen sanadka dhawada xagee joogtay sanadkii hore xagee joogtay bishii hore xagee joogtay maanta markuu qoro saddex bilood ka bacdi haddana loo yeeraa haddana intoo kalea la marsiya hadduu iskhilaaf la yimaado oo wuxuu shala uu sheego wax ka duwan uu sheego banaankaa la geeya run ma sheegayo wey mogta markaas waxaan ku xaqiijinaa ninkaasi affiliate buu laleeya ama al-shabaab buu laleeya moyta laakiin kaabaqabiilka markii la yidhahdo soo qor miisaan baa kuu sheegaya orod maanta haddii lagu yidhahdo orodkeen boqol reerkiinaa keen adi boqol nin oo reerka u dhashaa keenaysaa laakiin shabaab inay yihiin iyo in cali yihiin iyo inay ciidi jireen midna ma laha loyaltigii baa markaa meesha ku lumaya qofkana waxa muhiim ugu ah magaciisa dowladda marka waxa weye inay ku kalsoonaato ciidamadeeda saraakiisheeda takhasusku ku leh yaqaana sida wax loo qoro sida wax loo xaqiijiyo in ku oday ama siyaasi in la adeegsado marnaba wanaag keeni mayso sababta waxa weye qofka haddii uu kaabaqabiil keeno looyal buu u yahay kaabaqabiilkaas shala qoray laakiin hadduu asagu yimaado oo asagu uu qorto asagaa nafsadiisa qarankiisa aaminsan oo yimid mogta marka waxaa laga fiiriyaa long term baa laga fiiriyaa short term haddaama ka aragtid ma meel fog ma gaarayso waxaa rabaa qofkani waxaa rabaa inuu aamino waxa uu rabo u yimid wuxuu ku aaminana waa in la tusaa weynu yaakn wuxuu aamini karaa qofku waa qarannimada waxaan lagu wada kalsoon karnaa annagoo dhanna wada deeqdaan waa qarannimada meel lagu tegi maayo lagumana heshiin karo qabiilka waay su-aasha ugu dambaysan arrinta kaan weydiinaya waxa weeyaan ciidamadan kala duwan maxaan ku idhaahdaa qaab kastaba ha lagu soo qoray laakiin wadamada kala duwan ay tababarayaan maxaan ku idhaahda wadamada qaarkood ay mushaharkooda bixinayaan qaarkood dowladda bixinaysa maxay kula tahay
haarunow waa mahadsan tahay horta ciidan askari in dad wadan ajnabiga inta la geeyo lasoo tababaro waa khaladka ugu weyn ee dowladdu ay ku jirta wey sababta waxaweye waxa askariga la barahayo waa wax mucayan ah oo la og yahay askariga wadananimaa la bara wadanimana ajnabi wadana ajnabi laguma soo barto dalkaagaa lagu bartaa askariga waxaa la baraa sharciga iyo shuruucda iyo ciidankaagu leeyahay uu leeyahay baa la rabaa in la baro askariga waxaa la baraa gaardiga ciidankaadu leeyahay waxaas dhan ajnabi dibadda laguma barto waxaas marka banaanka la geeyo waxaa lasoo baraa qorid sida loo qabto sida xabad loo rido baa la baraa waa lasoo baraa oo ayada laftigeedu taamyaroon ahayn magaciisi marka in dibadda lagu soo tababaro waxaa qabsan karto inaad dibadda ka bariso waa nasiib daro waana nasiib darada hadda jirto oo ciidanka dhaawaca weyn u geynaysa askariga saddex bilo saddex bilo waxba lagu barto waxba lagu barto waxaa la rabaa minimum lix bilood in la tababaro tababar dhaba markaas ka soo baxay ko marka afar dowladood ay ka yimaadaan ciidan kala maba la dagaal gelin karo marka ciidamada isku doctorin ma isku si uma dagaalamaan isku si uma maysay qolo walba nooc bay leedahay qaab loo dagaalgeliyo malaha saraakiisheenna haddaan dib ugu noqdo waagii hore afar dalba wax lagu soo bari jiro dowladii hore ruushka oo nambarka ugu badan lahaa talyaaniga masaarida iyo ciraaq iyo qaar suudaan ka yimid nin walba markuu dalka ka yimaado dalka soo galo kulligood inta laysla sugaa waxaa la geyn jiray meesha hadda xaalala leeyahay lix bilood saraakiisha dee lix bilood waxaa la baraya in laga dhigo saraakiil isku mid ah oo afka iyo dhaqanka iyo sharciga ciidanka xoog dalkasa mataqaana oo isla shaqayn kara oo isku si isku fahamsan markaasaa la kala bedela ciidamada loo kala bedela ayagoo nimankii hal ayagoo waxay u adkaana ayagoo hal academy kasoo baxay inkastoo dowladada kala gedisan ay kasoo baxeen maanta abilitygaas ma la haysto askariga etoobiya lagu soo baray kan kenya kasoo kan uganda lagu kan masar lagu soo baray kan abudabay soo bartay yacni waa aad bay adag tahay in qof intuu dagaal geliyo uu ku guuri karo waxa lasoo barayana wax loo baahan yahay oo dowladda soomaaliya baahay u qabto oo lagu soo oo mataqaanaa takhasus ah ma ah meeshaanaan ku tababaran karna saraakiis noo tababarsan aan leenahay dad wax noo tababari karnaa haysanaa mida kale oo muhiimka ah oo aad uumi ah dowladaha dal walba culture iyo noormo buu leeyahay markaad dirto boqol nin ama laba boqoloo nin aad u dirto dal aad culture ku kala gedisan tihiin wax badan aad ku kala gedisan tihiin culturally inaad ku fikartid baa loo baahan yahay war waxaa noorma adiga ku ah dowladaha noormahaas aad isla wadaagtaan baa kuu fiican haddaa ka maarmi weyda hataa inay wax ku tababaraan laakiin markay iskhilaafsan yihiin dhib kale oo bay wax ku keenayaan oo oo aanan ku talagelin generaal daahir aada cilmi aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad haruun aad baan ku salaamay waa mahadsan tahay